puntland bayn kugu sheegnay cudurka daacuunka magaalada wajeer ka dilaacay ilaa waa waa socdaa horaan magaalada gudaheeda bis bay ahayd haddana laba degmo oo maaragta magaalada aan ka dheerayn ayakan laga soo sheegay in maaragtay cudurka daacuunka dad ku dhacay isbitaalada meesheeda ku yaalaan bal waxaad noo sheegtaa tirada guud ee dadka cudurkaasi u dhintay ee degmada wajeer iyo weliba deegaanada ku hareereysan waa imisa dhammaan wixii cudurka daacuunka u dhintay ilaa iminka tiradooda waxay dhan tahay sagaal qof bal waxaad sidoo kale doctora noo sheegtaa tirada guud ee dadka cudurkan uu soo riday ee kuwa ilaa iyo haatan lagu daaweynayo isbitaalaadka ku yaala degmada wajeer iyo deegaanada hoos yimaada iyo kuwii sidoo kaleba inta la daweeyey guryahoodii loo fasaxay waa imisa dhammaan dadkii cudurka tiradooda waxay dhan tahay laba boqol lixdan iyo saddex wixii hadda weli goobaha caafimaadka joogo oo daawada ay kusii socoto tiradooda waxa waaye labaatan iyo saddex waan gartay ilaa iyo hadda marka ma idin soo gaaraysaa kaysas cusub oo ku salaysan cudurkan oo sheegaya inuu weli markaasi ka jiro degmada wajeer waabad ii sheegtay taas laakiin deegaanada ku hareeraysan ma idin soo gaarayaan kaysas ku salaysan in cudurku weli dad soo ridanayo ha maga magaalada wajeer waxay ka kooban tahay lix maxaa la yihahdaa sub county lixda ilaa imanka saddex ka mid ah cudurki waa laga soo dad dad dadaas ku dhacay waa lagu arkay tirada ilaa maanta nafteeda ilaa saakii hadda dhexda lada joogo ilaa shan qof waa lasoo siika oo ayakana cudurkan leh ilaa si markii la eego markii ilaa week ka hore ilaa hadda ma mar wakti waxaana soo martay istaalada ay jiifeen lixtan iyo afar qof ilaa imankan la joogo oo dadka isbitaalka tiradooda waa labaatan iyo saddex qof waxay tusaysaa in tirada ay hoos soo dhici hayso ilaa sawir dad cusuban oo maaragtay cudurkaas ku dhacay inuu weliba noola keeni hayo waan gartay doctor sidaynu ka warqabno faafidda cudurka daacuunku waa mid aada u sahlan maadaamaay la xiriirto dhanka caafimaadka iyo gudubintiisuna ay si aada u fudud tahay marka la barbar dhigo cudurada kale waxaynu sidoo kale xusuusanaa oo aynu wada ognahay xaaladda caafimaad ama fayadhowrka magaalada wajeer mid wanaagsan maaha awalba waa laga dayrin jiray sidaad ula macaamilaysaan marka inaad labada arrimood isbarbar dhigtaan xaaladda caafimaadkan wanaagsanayn cudurkan oo ah cudur si sahlan ku faafa xalkiinu muxuu yahay runtii magaalada wajeer waxay kamid tahay magaalooyinka xagga nadaafada iyo fayadhowrka aada ugu liita wadanka kenya iyo gudihiisa maxaa yeelay biyihii aada bay u sareeyaan lix guud haddii la qodo aad biyaha loo dhaciyaa sidaa darteed danta waxay ku qodsobtay dadki in baaldi ay ku saxaroodaan musqulahoodii daacoonkana sida la ogyahay waa cudur la xiriira nadaafada maxaa yeelay waa un saxaradii qofkii cudurka qabi ka yimaaday oo maarata ila markaasi dadka kala gaartay si ay ku gaartaba xagga cunada ku gaartaa biyaha ku gaarta ilamarkaas sidaas ku faafaa runtii waa arrin aada iyo aada culus maaragtay cudurkan in maaragtay lala lala dagaala magaalada wajeer gudaheeda ilaasi waxaa jirta waxyaaba kuwo oo maaragtay shortterm oo had lagu sameynaya iyo kuwo maaragtay long term ah oo xagga maaragtay masquulihii sidii l siday hadda yihiin looga bedeli lahay kulli waa laisku garab wadaa waxyaaba fara badan oon sameynay waxaa kamid ah laga cadbaayo wajeer saas garaysa shallow wells waa la qabaa qof walaba gurigiisa gudihiisa ceel gaaban ugu qodan yahay oo biyaha ka dhaansaa ceel walba boqolkiiba boqol ceelasha kulli daawada colorin la yidhaahda maaragtay jarmiska coleraha disha ayaa lagu wada riday si maaragtay tirada hoos u dhacda musqulihii waxaan u yeelnay dad cusuban oo maaragtay musqulihii nadiifintoodii dadkii ka kaalmey islamarkaasna waxaa kaloon sameynay county governmentigi wixii qarash oo dadka laga qaadi jiray oo waktiga nadaafada xaggeed kulli waxaa lagu sameeyey waiver yani dad lacag lama qaado bilaash baa hadda musqulihii lagu nadiifinaya